faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado dalad weyne
maxamed daacad maxamed raadi cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgudug
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaato radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan cadaado baladweynaha
yaxya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha cadaada saakana waxaa ugu dooroon madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo maanta ku wajahan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle booliiska somalilan oo sheegay inay gacanta ku dhigeen hal milyan oo doolarka maraykanka oo ah lacagta faalisada kiisas cusub oo cudurka kornafayraska ah oo lagu arkay deegaanada maamulka somalilan daacish oo sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin magaalada muqdisho iyo muddaxileedka sharciga ah ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo toddobiyo toban cisho la dhaafay dunida muslimiinta ah oo cambaareeyey ama cambaareen hawada u mariyey madaxweynaha faransiiska manuel marcon intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka subaxee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goordhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha tobanaad sanada labaatan labaatan iminkay haatanna kusoo dhawaada warkaas oo fidsan ururka daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kaas oo lagu dhaawacay saddex askari oo ciidamada militariga dowladda federaalk soomaaliya ka tirsan wakaalada aqmaaq ee baahisa wararka daacish ayaa sheegtay in rag bastoolada ku hubaysan ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen ciidamada ammaanka xaafadda xoosh halkaas oo ka dhacay dagaal daqiiqada socday mid ka mida dableyda ayaa lagu qabtay dagaalka isagoo dhaawaca wuxuuna hadda ku jira gacanta ciidamada booliiska dowladda soomaaliya sida uu sheegay afhayeen u hadlay laamaha amniga soomaaliya inta badan weerarada ka dhaca caasimadda waxaa fuliya xogooga al-shabaab maadaama ay ku xoogan yihiin koonfurta soomaaliya halka daacish ay fariisimo ku leedahay buuraleyda gobolka bari ee puntland daacish ayaan saameyn joogto ah oo muuqato ku lahayn deegaanada maam waa daacish ayaa saameyn joog saameyn halkaa dhegeystayaal ku celiyo daacish ayaa saameyn muuqata ku leh deegaanada maamulka puntland gaar ahaana gobolka bari oo ay ku qaadeen ama ay ka geysteen weeraro kuwaas oo ay dhibaato ku gaarsiiyeen ciidamada maamulka puntland amniga magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey muddooyinka dambe taasoo hoos u dhigtay qaraxyadii dhici jiray iyo dilalka joogtada ah waxaana waddooyinka lagu arkaya ciidamo booliisa iyo gaadiidka ay wataan oo xilliyada habeenkii iyo maalintiiba baaraya gaadiidka halkaasi maraya madaxweynihii hore soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa maanta ku wajahan magaalada magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle sida ay xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa nairobi kadib markii safar muddo qaatay uu ugu maqnaa dalka turkiga iyo imaaraadka carabta magaalada jowhar ayaa waxaa ka socda howlo lagu soo xulayo baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ee dhowaan ay ka dhici doonto doorashadiisa waa doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha wararka ayaa sheegaya in shariif sheekh axmed uu qorsheynaya inuu saameyn ku yeesho soo xulista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee hirshabeelle siyaasiyiin kasoo jeeda hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku eedeynayay dowladda dhexe ee soomaaliya in guud ahaan ay la wareegtay hanaanka dhismaha maamulka hirshabeelle wixii warara dhegeystayaal ay kusoo kordha socdaalkaasi madaxweynihii hore soomaaliya jowhar uu ku tegayo maanta waxaad ku dhegeysan doontaan akhbaaradkayga dambe wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa faahfaahin guud ka bixisay cudurka kornofayraska oo maalmihii lasoo dhaafay kusoo labakacliyay deegaanada maamulka somalilan islamarkaana dad ay u dhinteen wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi ayaa sheegay maalmahan uu kordhay kiisaska covid nneteen deegaanada somalilan sidoo kalena uu sababay dhimasho waxa uu sheegay in bulshada ku nool deegaanada somalilan looga baahan yahay inay ka feejignaadaan cudurka islamarkaana ay qaataan talooyin caafimaad waa talooyinka caafimaadka ee dhakhaatiirta wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in dhowaan gobolada somalilan loo dirayo dhakhaatiir howlo caafimaad ka fulinaya deegaanada somalilan ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ka mid ah dalka soomaaliya sida weyn uu saameeyey cudurka coronavirus lagana helay kiisas fara badan kuwaas oo saameyn ku yeeshay deegaanadaasi madaxda galmudug ayaa kala hadlay saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya xaaladda amniga iyo xaqiijinta ammaanka deegaanada ay doorashadu ka dhacaysa ee galmudug madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa xafiiska ku qaabilay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka soomaaliya jenaraal xajaar kulanka oo goobjoog ka ahaya saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa diiradda lagu saaray amniga doorashada soomaaliya gaar ahaana midda ka dhacaysa magaalooyinka dhuusamareeb iyo gaalkacyo taliyaha ayaa sheegay in guddiga amniga doorashooyinka soomaaliya ay sanadkan awoodda saarayaan in waddanka ay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay oo si amni ah ku dhacda madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa tibaaxay in galmudug uu ka jiro amni la ysku halayn karo wuxuuna intaa ku daray in galmudug ay sanadkan ka dhici doonto doorasho ugu daafuran soomaaliya islamarkaana ay noqon doonto mid xor oo xalaal ah taliyaha booliiska soomaaliya ayaa maalmahan ku sugnaan doona galmudug wuxuuna safaro ku kala bixin doonaa magaalooyin dhowr oo ka tirsan galmudug weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka subaxee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado halka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudugna aad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic cibar megahertis dunida oo dhanna waxaad nagala socotaan live streamka ee w w dot radio cadaado dot com wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya ee kuwa hay-adaha gaarka ah ay fasax yihiin qoraal ka soo baxay xafiiska agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada cabdulaahi maxamed cali ayaa waxaa lagu sheegay in shaqaalaha fasaxa yihiin maalinta khamiista ee soo socota oo ku beegan maalintii uu dhashay nabigeeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee agaasime cabdulaahi maxamed ayaa ugu hambaleeyey shaqaalaha shaqaale weynaha iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed dhalashada nabigeeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee islamarkaana muhiim ay tahay in la weyneeyo dhalashada nabigeeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa sanad kasta markii la gaaro bisha mawlid gaar ahaana labaiyo tobanka bisha fasaxda shaqaalaheeda iyadoona la weyneynayo dhalashada nabigeeni maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee sidoo kalena la qabto munaasabado arrintaasi lagu xusayo booliiska somalilan ayaa gacanta ku dhigay lacag ku dhow hal milyan oo dollarka mareykanka taas oo ah lacagta faalisada ama dollarka madow loo yaqaano ciidamada booliiska somalilan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen lacag ka badan hal milyan oo dollarka mareykanka ama dollarka madow taas oo uu sheegay inay kusoo qabteen howlgallo ay ka sameeyeen somalilan afhayeenka ciidamada booliiska somalilan gaashaanle sare faysal xiis cilmi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gacanta ku hayaan lacagtaasi filsada ah ayna gacanta ku hayaan dadkii watay lacagtaasi laga soo qabtay wuxuuna intaa ku dan sharciga horgeyn doonaan eedeysanayaal uu sheegay inay falkan lagu soo qabtay dadka lagu eedeeyay in lacagtaani wateen ayaa waxa uu sheegay inay ka mid yihiin laba qof oo kasoo jeeda deegaanada puntland iyo ruux kale waxaana afhayeenka ciidamada booliiska somalilan gaashaanle sare faysal xiis cilmi uu sheegay dhammaantood gacanta ay ku hayaan wuxuu sheegay afhayeenka in dadka la qabtay ay khatar ku ahaayeen ammaanka iyo sarifka lacagaha somalilan wuxuuna digniin u diray dadka kale ee iyagu ku howlan arrimahaasi muddoxileedka afarta sane ee dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ku idlaaday ama kusoo dhammaaday ama ku ekaa sagaalkii bishan waxaana qorshahu ahaa in la diyaariyo baarlamaanka labaad si uu u doorto guddoonka cusub ee sii wadaya howlaha shaqo waxaanse weli muuqan dadaallo arrintaasi lagu hirgelinayo magaalada jowhar kama muuqato dhaqdhaqaaq siyaasadeed xitaa lagu soo diyaarinayo xildhibaanada labaad ee beelaha odayaasha beelahana uma uma ama intooda badan waxay ka maqan yihiin magaalada oo xitaa madaxda qaarkood ayaa afka ka qabsada ka hadalka hawsha socota guddoomiyaha baarlamaanka hirshabelle sheekh cismaan barre ayaa sheegay in sida dastuurka uu dhigayo baarlamaanka uu la wareego hawsha maadaama muddoxileedka madaxweynaha iyo wasiirada soo idlaaday ilaa inta laga soo diyaarinayo xildhibaano shaqada ay sii wadayaan hadalkaas ayaa u muuqda inuusan kusoo kasoo gudbin afka sababtuna waa in maalintaas wixii ka dambeeyey la waayay muuqa iyo codka guddoomiye cismaan barre iska badaa inuu saameyn dhaqdhaqaaq siyaasadeed ku yeesho hirshabelle jowhar waxaa dhoolato siyaasadeed ku sameynaya madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle cali guud laawe xuseen oo markii markaanu hamigiisiyo inuu gacanta ku dhiga ama madaxweyne ka noqdo maamulkaasi siyaasiyiinta qaar ee kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa ku kala qaybsan dood afka aan dhaafsiisnayn oo ah awood qaybsiga xilalka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo labada dhinac ku kala doodayaan beesha la siinayo dowladda federaalk soomaaliya dhankeeda ayay isku diyaarinaysaa doorashada hirshabelle oo hoos oo ay ku hoos lamaan tahay tan dowladda federaalk soomaaliya kuraas ka mida golayaasha shacabka aqalka sare lagu soo dooran doono deegaanadaasi dadka ayaa intooda badan isweydiinaya maxaa xigi doona haddii uu gaabis iyo cagajiid siyaasadeed lagu martigeliyo doorashada hirshabelle sidii midda hadda taagan oo kale inta badan dadka ku nool deegaanada maamulka hirshabelle ayaa aada u danaynaya inay helaan isbeddel cusub iyo maamul iyagoona ugu baaqaya madaxda maamulka hirshabelle in isbeddel siyaasadeed la sameeyo islamarkaana lasoo doorto xildhibaanada kuwaas oo iyaguna dooran doono hoggaanka sare ee maamulka hirshabelle dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay saameyn ku leedahay howlaha siyaasadeed iyo doorashada ka socota magaalada jowhar iyadoo inta badan siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ay si weyn ugu eedeeyeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay dhibaato badan ku hayaan dadka ku nool ama maamulkaasi hirshabelle iminkana akhbaaraadka dibadda madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa mar kale axaddii ku celiyey in maskaxda laga baaro madaxweynaha faransiiska emmanuel marcon xilli ay sii kordhayso carada ka dhalatay hadal uu ugu gafay islaamka marcon ayaa arbacadii cambaareeyey waxa uu ugu yeeray islaamiyiinta waxaadna ku maray inaanu ka tanaasuli doonin sawir gacmeedyada loola jeedo nebi maxamed naxariisii nabadgelya korkiisa ahaatee kadib markii la gowracay samuel bati oo ahaa macalin faransiis oo ardadiisa tusi jiray sarwir gacmeed loola jeeda nebi maxamed naxariisi nabadgelya korkiisa ahaatee madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sabtidii cambaareeyey macron isagoo sheegay inuu u baahan yahay in maskaxdiisa la baaro sababta waxa uu ku sheegay sababto ah waxa uu malaayiin qof ah oo ka kala tirsan kooxadiimeedyo kala duwan uula dhaqmay sidaan waxa uu sheegay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan dadkiisana ugu baaqay inay joojiyaan badeecadaha ay kasoo gataan dalka faransiiska wuxuuna sidoo kale ku baaqay in cunaqabateyn dhaqaale lagu soo rogo wadankaasi warkii subax dhegeystayaal ad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray idinla socodsiinaya anigoo shanmaarka intaa warkan warka xiga ku kulmi doona amaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaadu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydaya xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan